الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي صدن يتضبعد من كتاب النور اليقيني في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم sariyatun hadihi sariya wa fii shacbaan bisha shacbaan la yidhaahdo balaqahu nebiga waxaa soo gaaray sala allahu calayhi wasalam anna jamcan jamac badan koox dad oo min hawaasim qabiilada reer hawaasima oo biturbata jamacaasoo biturbata ku sugan toga turba la yidhaahdo waa meel maka laba maalmood looga socdo yudhiruuna inay jamacaasi daahirsanayaan alcadaawata cadaawad lilmuslimiina muslimiinta u daahirsanayaan fa arsala lahum wuxuu u diray nebigu cumara bna alkhadaab fii alaaiina xaalu ku sugan yahay soddon rajulan oo nin soddon nin ayaa loo dhiibay fa saara sayd cumarna waa u socday ilayhim qoladaa xaggooda u socday walamaa balaqahum qoladaa markuu soo gaaray alkhabaru warkii tafaraquu waa kala carareen falam yejid ma helin cumar falam yejid ma helin bihaa meeshii turba la dhihi jiray cumaru cumar axadan hal qof kama helin farajac waa iska soo noqdo ilaa way kala carareen deedna hal qofna wuu ka waayey hal qof markuu ka waayeyna wuu iskaga soo noqdo wuxuu ku soo noqday madiinatulmunawara laba boqol oo kilomitir ayay ka fog tahay xagga macnaha maka waxayna ka xigtaa xagga bariga meesha iyada ayb sariya waawaa ciidan kaleo gaadmaah uma arsala nebigu wuxuu diray bashiira bna sacad alansaari liqitaali bani mura reer bani mura la dagaalankooda u diray binaaxiyati fadak bay ina deganaayeen waa meel magaceed wax kale hamooda falamaa warada markuu tegey markuu yimid warada bimacnaa arooray waa soomaaliyeedu waxaa weeyaan falamaa warada bilaadahum magaalooyinkoodii markuu yimid ku soo arooray macnaha u tegey wey lam yara ma arag minhum xaggooda axadan hal qof kama helin fa akhada nacamahum nicmoolooydooduba soo qaatay ama alqowmu qoomkii xoolaha lahaa fa kaanuu fil waadiyi toga dhexdiisa ayay ku gabadeen oo ku dhuunteen fa jaaahum dadka waxaa u yimid asariiqu kii qaylinayey waa qaylo dhaam baa la yidhaahdaa fa adrakuu waxay soo haleeleen ka daba yimaadeen bashiiran leylan hameen walxaluwa raajucnow sii socdo oo xoolihiisiina sii wato fa taraamow binabli leeba bay isku ganganeen walammaa asbaxa asubxu subxii markuu caddaaday iqtatala alfariqaani labadii kooxood waa isdagaalameen qitaalan shadiidan dagaal daran bay isdagaaleen xataa qutila ilaa laga laayey qaalibulmuslimiina muslimiinta badankoodii ilaa laga laayey wa jurixa wa xataa jurixa ilaa laga dhaawacay bashiir waxa weeye jurxan shadiidan dhaawac daran xataa dunna ilaa looga maleeyey annahu maanta inuu dhintay meyd bay uga tageen ciidanka isagaa wate walama nsarafa canhu lcaduw cadowg markay ka gadoomeen oo ka tageen bowtaxaamala waaye taxaamala waa waa isqaaday wey waa waa soo kacay taxaamala xataa jaa ilaa uga yimid ilaa rasuulilahi nebi maxamed sal alay slm oo uu aqbarahu lkhabara warka uga sheegay taxaamala waa meeshu ka habhaabsada wey oo ka kacay la cadow baa meesha meyd uga tegay markaa ilaa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu akhbaartii la wadaagay oo u sheegay soddon nin buu isaguna wati ninka noocaasa ayuu ah deedna intay ka daba yimaadeen bay dhibaatadaas ayay ku sameeyeen sariyatu waxaa la yidhaahdaa midaana wa fii ramadaan maya wa fii ramadaan bisha ramadaan dhexdeeda arsala sala allahu calay wasalam marka meeshaa qaar baa ciwaan ka dhigaya ciwaan bay malaha ka dhigayaan sariyatu qaalibi bni cabdillaahi ilaa ahlil mayfacata binajd xewaankaasaa qaar ka dhigayaan bisha ramadaan arsala sala allahu calay waslm nebigu wuxuu diray khaalib bin cabdillaah alleythi nin la dhihi jiray ilaa ahlil mayfacati buu u dira waa meel magaceeda wax kale hamoode sideed bay u jidhaa burdi magaalada madiina xagga najdi bay xigtaa fii miatin xaalu ku dhex sugan yahay waalaaiina rajulan boqol iyo soddon nin buu u dhiibay fasaaruu way socdeen xataa hajamuu ilaa ay ka hujuumeen oo ka weerareen cala alqowmi qoomkii gaalada ahaa faqataluu way laayeen saxaabadu bacdan qayb ka mida gaaladii wa asaruu aakhariina kuwo kalena waa soo qafaasheen wa fii ahnaa'i alxarbi dagaalka dhexdiisii daarada wuxuu cirdeeyey cirdin wuxuu cayrsaday usaamat bnu zayd rajulan nin oo min almushrikiina dagaalkiioo socda usaamat bnu zayd oo nebigu aada u jeclaa baa cayrsaday oo cirdeeyey nin gaalada ah buu cayriyey walamaa ra'a almushriku gaalkii markuu arkay almowta dhimasho uu dhimanayo fii yaddi usaama usaamo gacantiisa ninkaan ku cayrsanaya ka badbaadi maysa markuu isiiray tashaahada towxiidka ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah fadanna usaamatuna wuxuu u maleeyey anna caduwhu cadowgan uu cayrsanayay inamaa qaala daalika kelimadda inuu u yidhi oo keliya takhallusan fakasho seefta uu kaga badbaado faqatalo waa dili ninkii towxiidka ku dhawaaqay baa usaama dili wuxuu siri ninkan waa ku gabanaya yuusan ku siri awalna waxaa gaaladan loola dagaalamaya mar inay towxiidka ku dhawaaqaan oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyaan ninkiina hadduu ku dhawaaqay waa la dili walamaa rajaca almuslimuuna muslimiinta markay usoo noqdeen ila almadiina oo wa ukhbira rasuulahi nebi maxameda loo sheegay sal alla alay slm bificlati usaama faclat miya usaame falkiis markii loo sheegay wixii uu sameeyey ninkii sida u galay towxiidka ku dhawaaqay ficladiisa markii loo sheegay qaala nebi wuxuu yidhi aqataltahu warma dish bacda an qaala intuu yidhi ka bacdi laa ilaaha ila allah warma isagoo saa yidhi baa dish wax hadda ummadda islaynaysa bal arag warma intuu towxiid ku dhawaaqay baa dish fa keyfa tasnacu see ku samayn doontaa bilaa ilaaha ila allahu see ku samayn doontaa markay qiyaamada kuu timaado qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi inamaa qaalaha ninku waa yidhi kelimadda mutacawidan isagoo magangelaya min alqatli dil buu ka magangelay hal lagu badbaadiyo islahaa sax kama ahayn qaala wuxuu yidhi sal ly sl nebigu wuxuu yidhi fahallaa shaqaqta maxaadan marka u dilaacin can qalbihi qalbigiisa maxaadan u dilaacinin oo fataclama aada ogaatid asaadiqun huwa mid run sheegaya inuu yahay amkaadiman beenaale inuu yahay qalbigiisa miyaa dilaacis orad qalbigiisa dilaaci dhehdi markaa run buu sheegaya iyo may run sheegi mayn been buu sheegay wuxuu ka waday miyaa ka warqabtaa adigu daahirkaa inagu garanaynaa ma qalbigiisaa ka warqabtaa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah istakfir lii ii istikfaar dal qaala sal alla alay sl wuxuu yidhi fa keyfa horta see ku samaynaysaa bilaa ilaaha ila allah waa adiga nin yidhi dilay maxaa yeeli famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu celcelinayo nebigu halkaa see kusee samayn doontaa markii kelimaddaas ay kuu timaado maxaa ka falaysa xataa tamanaa usaama ilaahu ka jeclaysay annahu lam yuslim inuusan islaaminba qabla daalika alyowm maanta ka hor allah ninkaa intaa dishay kabacdi haddaa islaami lahayd dembiguba halkaa ku dhammaadee kabacdi islaamnimadaada adiga ahaan lahayd waanzala allahu fii daalika ilaahay wuxuu kusoo dejiyey fii suurati nisaa xaala ku sugan yahay walaa taquuluu ha u dhihinina liman qofka alqaa tuuray ilaykum xaggiinna assalaama idiin tuuray ha dhihinina lasta mu'minan mu'min ma ahayd ha dhihinina tabtaquuna xaalaad doonaysaan carada alxayaati dunya addunyada birbirkeeda fa cinda allahi ilaahay agtiisa maqaanimu kaiiratunba ah uma amara sal ll sl nebig wuxuu amray usaama an yactiqa raqabatan addoon qoor inuu xoreeyo kafaaratan kafaara darteed liannahu qatlu khada'in ama liannahu qatala khada'an qatlu khada'in buu ii qoraya waa dil gaf ah marka qofkii dee gaf wuxuu dilana waxaa laga rabaa raqabadaas iyada qur-aankaaba caddeeyey tan kale unbaa looga qiyaastay mooyaane oo la yidhi taasaa tii sahlaneed haddii la baxshay tan kalena ha la baxshay camdigaaye dee tan waxa weeyaan iyada waa iyadu waa sidaas wamaa kaana limuumin an yaqtula muumina ilaa khadaan qofkii dilana fataxriru raqabati muumina laga rabaa sidaas baa horta lagu yidhi oo loola hadlay usaama ninkii la dhihi jiray mirdaas binu nahik baa la dhihi jiray ninku cayrsanay laakiin waxaa leeyahay qisadaani sanadka sideedaadoo noo imaan doona bay ahayd ayib sidaasaa ninkaas ku dhinto usaamana sidaas baa lagu yidhi ninkii la dilayna magtiisii nebigaa dhiibay calayhi salaatu wasalaam oo waa la bixiyey diyadiis usaamatu bnu zayd waa saxaabigii weynaayo jaliilka ahaa wey ninkaasoo cayrsanayay waana dila markii dambe lanna waxay ahayd umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasula allah dadka loola dagaalay ninkii oo kelimadii yidhi baaba la dilayba gaaladu waa balaayo muslimiinta isku laynayaan inta kelimadaa dhahaysa bay rabaa inay isku baabi'iyaan qolaba inta wax u sheegaan si aan iyaga waxba u soo gaarin dhexda muslimiinta in dhibaatadu ka socoto saasay doonayaan qofkii la dilay maalinta qiyaamada markuu dhiiggiisi kaa dalbo ku yidhaahdo anugu tawxiidkan ku dhawaaqay waana i dishay maxaa ku samaynaysaa kelimaddu islaamka kusoo geli lahaa wuu ku dhawaaqay arrintaasi saas ahayd bale isna wuxuu is yidhi ninka haddar waa adiga cayrsanaya isagoo gaaleh dee ninkan halkan kaa magan galay kelimaddaanuu iskaga kaa ilaalinaya haddaba ka soo soco midaas sariix wa fii shawaal bisha shawaal la yidhaahdo balaqahu sala اllah alay sl nebig waxaa soo gaaray anna cuyaynata bna xisni nin la dhihi jiray waacadda inuu la ballamay jamaacatan oo min qadafaana reer qadafaana kuwaasoo kaanu ahaa muqiimiina kuwa degan qariiban meel u dhow min khaybara biardin bay deganaayeen dhuloo ismaha magaceeda la dhihi jiray yamnu wajabaar halkaasay deganaan jireen raggaasuu la ballamay qabiiladaas muxuu ula ballamay liliqaarati cala almadiina madiina inay soo weeraraan oo nebigu joogo calayhi salatu wasalaam fa arsala lahum nebigu wuxuu u diray bashiir bnu saciid fii alaai miati rajulin saddex boqol oo nin baa loo dhiibay fasaaruu ilayhim way u socdeen yakmunuuna nahaara maalintii iyagoo gabanaya oo qarsoomaya isqarinaya wayasiiruuna leyla hameenkiina soconaya xataa atow ilaahay ka tageen maxillatahum xaafadahoodii iyo meeshay deganaayeen faasaabuu waxay soo asiibeen nacaman kaiiratan nicmooley badan watafaraqa ricaaw dadka xoolole joogtada ahna waa kala carareen fa akhbaruu qowmahum qowmkoodii bay u sheegeen in meesha ciidan yimid xoolihiina la qaatay fafasacuu waa argagaxeen wallaxiquu way soo haleeleen waxay haleeleen wallaxiquu waxay haleeleen biculya bilaadihim magaalooyinkooda xagga sare buuraha dhakooyinkooda bay fuulfuuleen walam yadfar ilmuslimuuna muslimiintu maalintaa kuma liibaaninoo ma qabsan ma qaban ilaa birajulayni laba nin mooyaane labadaasoo iyana aslama islaamay markii dambe uma rajacuu muslimiintu waxay la soo noqdeen bilkhanaa'imi wax allaal wixii khaniime ahaa bay ila almadiinati meesha madiinatulmunawara la yidhaahdo ayay xoolihii u soo dhigteen kolkii dambe kuwaasna waa laga raayay cumratulqadaa cumrada la yidhaahdo cumratulqadaa weeyaan cumro la qallaynaya maahay leeyihin culimmadu magacu waxa weeye cumratulqadaa cumradii musaalaxada iyo heshiiskii yaa ka sababowday weeye oo sulxul xudaybiya dhacay iyagoo cumro nebiga u socda qada laguma lahayna meeshiibay ku xalaaloobeen sulxaas iyo heshiiska cumradiisii sanadkii dambe soo noqda la yidhi tii weeyaan walamaa xaala alxawlu sanadkii markuu soo wareegay calaa cumrati alxudaybiyati xudaybiya cumradeedii loo diiday kharaja sala allahu calayh wasalam nebi moxamed baa la baxay biman buu la baxay sudda canu heshiiskaa waxaa ku jiray sanadka dambe soo noqda idinku aan hub wadan saddex beri jooga maka sudda la celiyey la manciyo la duuday macahu nebiga maciisa fiihaa dhexdeeda cumradaas liyaqdiya cumratu cumradiis inuu guto sanadkan u soo noqday wastakhlafa cala almadiina madiine nebigu wuxuu ku khaliif yeelay abaadarin alkhifaariya abaadar alkhifaari wasaaqa macahu lhadya nebigu maciise wuxuu soo kaxaysay xoolo hadiya sitiina badanaba soo kaxaysay lixda neefoo geelah wa akhraja macahu silaaxa wuxuu kaloo soo qaatay hub hubkaas heshiiska kuma jirin muxuu u soo qaatay xadaranka digtoonidoo min qadari qurayshin quraysh ballanburintooda iyagoo bilaa huba hadday yimaadaan in lagu ballanburiyo wa kaana macahu nebiga waxaa la joogay miatu faras boqol faras calayhaa waxaa hogaaminaya dusheeda ahaa moxamed ibnu maslama wa cala silaaxi kuwa kalena oo silaaxana bashiiru bnu sacdin ayaa hogaaminayay arrintu sidaasay ku socotay marka qaadaa baa la dhahaa cumrat اlqadaa qaadaa fiiha qurayshan bimacnaa saalaxahum waa la heshiiyey cumrat اlqadaa ee qada kuma aha cumradii loo diiday sidaas bay marka ku soo baxay dad kaloo badanna nebigu waa soo raaceen ilaa laba kun gaaraya wa axrama calayhi الsalaatu wasalaam nebigu waa xarmaday calayhi الsalaatu wasalaam waa xidhay wey min baabi اlmasjid اlmadaniy masaajidka madiina albaabkiisa oo ka xirtay walama intahaa markuu soo gaaray ilaa dulxulayfana qadama alkhayla fardihiiba hormariyay amaama hortiisa faqiila waxaa layidhi yaa rasuul allah xamalta silaax hubbaa soo qaadatay waqad sharaduu waxayna shardiyeen anlaa taxmilah inaadan soo qaadan faqaala sala allahu calay waslm nebigu wuxuu yidhi laa nadkhulu xarama xaramka la geli mayno bihi hubka walaakina yakuunu hubku wuxuu noqonayaa qariiban mina meel noo dhowo noo oolaya faidaa fain haajanaa haaijun haajanaa wey haajanaa haddou na soo weeraro bimacnaa hadduu nakciyo hija hijaanka hadduu nakciyo haajana haaj mid nakciya hadduu nakciyo na soo weeraro fazicnaa la hubkaan ku boodayna annaguna waa inuu meel dhowaan ka gaari karno noo yaallaa hubku saa ula socda falammaa kaana markuu nebigu marayo bimari dahraan qaabalahu nafarun waxaa nebiga ka hor yimid oo qaabilay kooxoo min quraysh kuwaasoo fafazicuu waxay ka argagaxeen kooxdaasi min haadihi cudda diyaargarowga nebiga iyo hubka ka muuqda wa asracuu waxay u degdegeen ilaa qowmihim tolkoodiio fa akhbaruuhum markii bay sheegeen waxay dheheen waa hubaysan yahay nebi maxamed iyo cidda la socota fa jaa-ahu nebigu waxaa u yimid fityaanun minhum dhallinyaro reer makaada wa qaaluu waxay dheheen wallaahi yaa muxamed maa curifta inaan weligaa lagugu aqoon bilqadari ballanburin sakhiiran xaalaa tahay walaa kabiiran adoo yar iyo adoo weyn midna weligaa ballan kamaadan bixin wa innaa annaguna lam nuxdid xadaثan ballan maalam nuxdid maanan soo darisin xadaثan wax soo darisin ballanka maanan bixin annagu shuruuddii sidii bay naga tahay waa imaanka dhaa waa kaaga baxaynaa magaalada soo galo cumrayso waa maxay hubkaa wadatid qaala wuxuu yidhi innaa annagu laa nadkhulu lxarama hubka lama gelayno xaramka lama gelayno bisilaax hubka hubka magaalada la geli mayno walamaa xaana waqtu dukhuulihi geliddiisa waqtigeedu markuu dhowaaday maka ta uu galo kharaja ahluuha maka ehelkeedii baa iskaga baxay kaarihiina iyagoo dhibsanaya ru'yat almuslimiina muslimiinta inay arkaan yaduufuuna xaali muslimiintu dawaafayaan bilbeyti kacbada intay indheheen no qaban lahaayeen waa uga baxaynaa baa layidhi intay dawaafayaan hubkooda iyo muuqaalkooda iyo waxaas waa ka naxaynaa dabaddaan uga baxaynaa meeshaan weligaya joognayo maka dooni mayno dad kaloo iska warwareegaya inaan ag joogno aanan raallina ka ahayn fadakhala sala allah alay sl nebigu waa galay iyo wa asxaabuhu mutawashixiina xaalay yihiin kuwa qaydaarsaday jeenqaartay suyuufahum seefahooda min haniyati kadaa bay ka soo galeen midnaa waa lamadaa wa amaamahuna cabdullaahi kuda iyo kada baa kala jira nebiga hortiisa waxaa socday cabdullaahi bna rawaax yaquulu xaaluu leeyahay laa ilaaha ila allahu waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah intaa waa taqaanaa ilaa weligaaba ciidda imaan jirdhe wadaafa sala allahu alay wasalam nebi ilaahi wuxuu dawaafay bilbeyt beytkiiba dawaafay walxaluwa calaa raaxilati nebigu raaxiladiisii saaran yahay wastalama alxajara dhagaxii buu salaamtay bimax janihi buu ku salaamay calayh salaam maxjankii waa maxay ayuu ku salaamay ushiisii matoobadahaydoo afka qalloocnayd buu ku salaamay waamara wuxuu amray baaraka allahu fiika waamara wuxuu amray asxaabahu asxaabtiisa an yusricuu inay degdegaan alaaata ashwaadin saddexda jeero hole inay degdegaan idhaaran muujin oo lilquwati awoodda ay muujinayaan lianna almushrikiina qaaluu waxay dhaheen mushrikiintaa waxay dhaheen sayaduufu lyowma maanta waxaa dawaafi doona bilkacbati qowmun qoomkaasoo nahakathum ay feenatay xumaa yariba magaalada madiine qandhadeeda iyo malaariyadeedii dad xanuun la tegey oo daciifood aan awood lagu arag baa maanta dawaafi doonay dheheen kacbada faqaala sala اllah alay sl nabig ilah wuxuu yidhi raxima allahu imra'an ilaahay ha u naxariisto qof araad- araahum tusiyey gaalada min nafsii naftiisa ka tusiyey quwatan awood wadabaca ee, jeene- een, idibaac sameeyey jimatuuray biridaa'i go'is go'a marka la dawaafayo sida garabkan loo banneeyo oo kana labada loo saara weeye idibaac baa la yidhaahdaa wakashafa caduda cududiisana feeday alyumnaa midigta ah shanal futuwati dhallinyarnimada shanigeeda wey taasna qofka dhallinyarada awoodda tusaya wa facala milahu sidaasoo kale waxaa sameeyey almuslimuun waqad atama almuslimuuna muslimiintu way dhammaystireen dawaafahum bilbeyti ay dawaafayeen aaminiina xaalay yihiin iyagoo aamina muxalliqiina ru'uusahum xaalay yihiin kuwa macnaha timahooda xiiray wa muqasiriina xaalay yihiin kuwa gaabiyey muxalliqiina ru'uusahum muqasiriin horta dhagax salaankaas markaa nebigu usha ku salaamayay waxa leeyahay xaajatulwadaac bay ahayd cumratu lqadaa iyada intou daafo dawaafayba nebiga haddiiba ka baxay ee salaantaasi maysan ahayn baa la leeyahay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex beriya muslimiintu maka joogeen quraysh baa waxay soo direen suhayl binu camr iyo xuwayd binu cabdilcuza waxay dhaheen magaalada dee waa inaad ka baxdo adiga asxaabtaadu saddexdii beri waa kuu dhammaatay sidaa marka ay dhacday waqad atama almuslimuun aaminiina maxal- ee, ru'uusahum muqasiriina kamaa ra'aa sow nebigu ku arkay sal l slam fii manaami nebigu isaga manaamka ku arkay laqad rad- ee, laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaqi aayaddaas zawaaju maymuuna maymuuno gabadhii la dhihi jiray guursigoo nebigu guursaday wa tazawaja sala allahu alay slm nebigu waa guursaday walxaal huwa bimaka maymuunata binti alxaaris alhilaaliya gabadhaasuu guursaday gabadhaasina waa zawja cammihi adeerkiis xaaskiisii xamse bin cabdilmudalib shahiid uxud uxud lagu dilay xamse nebiga adeerka uxud baa lagu dilay La- waa khaalata cabdilaahi binu cabaas cabdulaahi binu cabaasna gabadhaan habaryartiis weeyaan oo cabdulaahi binu cabaas hooyadiis iyo iyadu waa walaalo wahiya gabadhaani aakhiru nisaa'ihi dumarkuu nebigu guursaday tii u dambaysa weye zawaajin xagga guurka laakiin waxaa meesha la sixidda u baahan waxaa weeye xamse bin cabdilmudalib gabadhaan ma qabin waxay ahayd abiruhm bin cabdilcuza alcaamiri ayaa qabay walaasheedna umulfadli baa la dhihi jiray oo lubaabat lkubraa qoftii la dhihi jiray weeyo cabaas baa qabay oo cabdullaahi bin cabaas bay dhashay waaye dee midna khaalid waa iyada dhashay saddex gabdhood oo walaala oo iyaga ahaa gabdhahaas saddexdaa bay ahaayeen taariikh dheer bay leeyihin walam yadkhul bihaa nebigu gabadhaa ma dhisan ilaa bacda alkhuruuji min maka maka intuu ka tegey mooyaane xayu meeloo kaana xayu meeloo xayu meeloo kaana oo ahaa bisarifa meesha sarifa la yidhaahdo markuu marayo oo tanciimba u dhow oo hadda cumrada laga xirto masjid caaisha ku yaal walamaa kharaja sala allah alay sl nebi ilaahay markuu baxay amara aladiina kuwii wuxuu amray kaanuu macahu nebiga maciisa ahaa wuxuu amray amara aladiina kuwii wuxuu amray dheh kaana uu ahaa tarakahum mid uga tegay lix- lixiraasati alkhayli fardaha inay ilaaliyaan wuxuu amray bidihaabi buu amray inay aadaan kacbada liyaduufo inay iyana soo dawaafaan ilaa xoolaha dad baa looga tegay nebiga saxaabadaa soo dawaafa markay yimaadeen baa la bedelay orda idinkuna soo dawaafaa la yidhi fafacaluu way sameeyeen uma rajaca sal lla sl nebi ilahi wuxuu u noqday ila almadiina farixan xaalu yahay mid faraxsan faarixan masruuran xaalu yahay mid yaa faraxsan la farax geliyey bimaa ku faraxsan xabaahullahu ilaahay uu siiyayo min tasdiiqi ru'yaahu nebiga riyadiisii rumaynta ilaahay u rumeeyo sidii uu ugu riyooday nebiga ilaahay uga dhigay calayhi salatu wasalaam assanatu athaaminatu sanadkii sideedaad oo hijrada ayaa halkan laga hadlayaa waa sanad taariikh dheer le sanadkaani oo cajo badan sanadkaas baa laga hadlayaa asanatu thaamina baa la yidhaha waa sanadka la leeyahay saddexdii ninu xali aan soo marayna soo islaameen khaalid iyo camar binu caasi cuثmaan binu dalxa ee musanifku sida uu sanadka toddobaad uga dhigay maaha baa la leeyahay sariix wa fii safar bisha safar la yidhaahdo arsala sala allah alay slm nebigu ilaahi wuxuu diray khaalib bin cabdillaahi alleyf ilaa bani lmulawix ba u dira wahum qoladaasi qowmun waa qolo oo min alcarabi ah yaskunuuna waxay degaan bilkadiidi meesha kadiid la yidhaahdo fasaara alqowmu qoomka waa socdeen xataa idaa kaanuu markay ahaadeen biqudaydin iltaqow waxay la kulmeen bilxaaris bin maalik alleysi nin la yidhaahdo almacruuf ku caan ahaa bibni lburasaa'i baa la dhihi jira ninkaas baa la qabta wa kaana ninkaas wuxuu ahaa khasman doodaa la duudan madax adag oo dood badan oo aftahan ah ayuu ahaa oo ninkii la hadla hal mar xujada ku soo xira faasaruuhu way qafaaleen asaruuhu ninka waa lasoo qafaal faqaala lahum wuxuu yidhi maxaa ii qafaalaysaan maa ji'tu umaba imaan ilaa lilislaami maxaa ii qabanaysaanba islaamnimaan ba u socday inaan islaamaanba meesha u marayaah hal mar buu ku soo xiray faqaaluu lahu waxay ku dhaheen iyanah way ka kaarta badyeene in takun musliman haddaa muslim tahay lam yaduruka waxba ku yeeli mayso ribaadu leylatin habeenaa xirnaatay habeenaan ku xirnay waxba dhib ku gaadhsiin mayso haddaa muslim tahay wailaa haddaadan muslim ahayna istawthaqnaa minka waa iska kaa hubinaynaa kalsooni baan rabnaa inaan helno ku kala hubinno ilaa waxaan kugu ogeyn awal nin cadow ahoo dood badan oo dhib badane uma saaruu way socdeen xataa wasaluu ilaa ay ka gaareen muxillata maxillata banilmulawix meeshoodii wey fasaaqu nacamo xoolihii iyo washaa arigii geel iyo ariga waa laga soo kaxiyey gaaladii waqrajo sariikhu kuwii waxaa soo baxay kuwii qaylinayey ilal qoomi qoomkii xoolaha lahaabay qayla dhaan u geeye fa jaaahum ilaa reermigaa iyo waxaas xoolahooda qofkii ugu yimaada waa ala dagaalamaya fa jaaahum waxaa u yimid saxaabigii iyo ciidanka watay maa baa u yimid maagaasoo laa qibala lahum wax awooda aysan ugu ahaan bihi maagaba wax aysan maaro u heli karin oo ciidan ah oo tiradii ka batay baa ka daba yimid walaakin manna allahu ilahay wuxuu ku manaystay cala almuslimiina ilahay baa muslimiinta manaystay fa arsala ilaahay wuxuu soo diray saylan shadiidan daad daran roob baa inta yimid gaaladii iyo muslimiinta dhexdoodii toggii baa biyo wuxuu keenay xoog badan kaasoo xaalo kale de manciyey beynahum muslimiintii iyo beyna caduwum cadowgood ilahay baa ciidan uga dhig marka waana isku muuqdaan xataa saaral mushrikuun ilaa gaaladu ka noqdeen yarowna kuwo u jeeda nacamahum geeloodiiyo tusaaqu lasii kaxaynayo wahum iyaguna laa yaqdiruuna aysan awoodin calaa raddaha inay soo ceshadaan ilaa togaan meele ka maraan male biyaha la tegaya dhinaca shaan muslimiintu ka joogaan sariya cid ilaahay la jidho cidna kama adkaato walamaa rajaca khaalib markuu usoo noqday ila almadiina daafiran xaalu yahay mid guulaysay arsalahu sal ly sl nebi ilaahi wuxuu u diray mar kale fii miatay rajulin laba boqol oo nin liyaqtasa inuu ka soo qisaaso nebigu min bani murata reer bani mura oo bifadakin degan wahum kuwaasina aladiina ku weeyaan asaabuu laayey oo asiibay sariyata bashiir binu sacd raggaa raggii laayey wey fa saaruu way socdeen labadii boqol xataa idaa kaanuu ilaahay ka ahaadeen qariiban meel u dhow min alqowmi meel u dhow qoladii gaalada ahayd khadaba waxaa khudbo u istaagay qaalibu ninka la dhihi jiro ciidanka watay fii man macahu dadkii la socdaba khudbo u akhri faqaala wuxuu yidhi bacda an xamid allah aatana caleyh intuu alxamdu lilaahi yidhi oo ilaahay ammaanay wuxuu ku yidhi ciidankii amaa bacdu intaa ka bacdi fa innii uusiikum waxaan idiin dardaarmayaa bitaqwa allaahi waxdahu laa shariika lah wa an tucduunii inaa i adeecdaan baan idiin tudiicuunii inay adeecdaan baan idiin dardaarmaya walaa tukhaalifuu lii amran amar aan bixiyey inaynaan khilaafin baan idiin dardaarmay fa innahu shaniya laa ra'ya wax talaa ma hayo liman laa yudaaca qofkaan la adeecayn haddaan lagu adeecayn taladaadu qiimo ma leh haddaan mar lagu yeelayn wax kasoo wanaagsanoo ay sheegto waxba maaha uma aakhaa uma aakhaa wuxuu walaaleeyey nebigu ninkaasi baynaljundi ciidankiiba walaala ka dhigay oo see ah faqaala wuxuu yidhi yaa fulaan anta anta he anta wa fulaan miya yaa fulaan anta wa fulaan baa ii qoran hebelow adiga iyo hebel walaalaa tihiin wey yaa fulaan saasuu ku yidhi dadkiiba walaalaynaya yaa fulaan anta wa fulaan adiga iyo fulaan isku isku walaalaa tihin wyaa fulaan anta wa fulaan adaya hebel laa yufaariq yousan faaruqin oo ka tegin axadu minkum axad idinka mida zamiilahu saaxiibka lala walaaleeyey wa iyaakum idinka waxaan idin kala digayaa an yarjica rajulu nin inuu noqdo oo minkum idinka idinka mid a oo fa aquula lahu aan ku iraahdo ayna saaxiibuka aaway saaxiibka dagaal baa la gelayaa nin kasta walaalkii kama tegi karo walaalka lala walaaleeyey yousan uga bixin dagaalka hadhow waxaan ka maqan nin ta noqdo inaan dhaho waryaa meeya kii lagula walaaleeyey oo yidhaahdo laa adri ma aqaan meeluu jiro fa idaa kabbartu markaan kibaarto allahu akbar iga maqashaan fakabiruu allahu akbar dhaha falamaa axaaduu markay hareereeyeen muslimiintu bilcaduwi wa kabara nebigu kibaartay kabaruu saxaabadu waa kibaarteen wajaraduu suyuufa seefiina galkay kala baxeen falam yuflit kama badbaadin min caduwin cadowgooda axadun hal qof kama badbaadin wasaaquu nacamahum geeliina waa ka kaxayseen fakaana likulli waaxidin nin kasta waxaa ku soo aaday oo min alkhusaati ciidankii duulaya casharatu abciratin toban geela toban toban geela ciidankii u heleen haniimadii gaalada laga qaaday dagaalkii xaq ahaa wey sariix wa fii rabiici اlawal arsala sala اllahu calيه wasalam nebi ilaahi wuxuu diray kacab binu cumayr alkhifaari ilaa daati adlaax meesha la yidhaahdo u diray oo min ardi shaam ah fii khamsata cashara rajulan xaala wato ninkan shan iyo toban nin baa la yidhi kaxayso shan iyo tobankii nin isagoo wata ayuu dhaqaaji fawajaduu waxay heleen jamcan kaiiran ciidan tiradii ka batay oo gaalo ah fadacowhum ila alislaami bay ugu yeereen falam yujiibuu kama yeelin waqaataluu way la dagaalameen wa kaanuu gaaladu waxay ahayn akara kuwa badan cadadan xagga tirada fastushida almuslimuuna muslimiintii waxaa- waa la shahiid yeelay can aakhirihim kii u dembeeyey laga gaarayay shan iyo tobankii nin ilaa ra'iisom ninkii madaxda u ahaa mooyaane oo la dhihi jiray kacab bin cumayr kulligood meeshaa lagu laayay ninkaa mooyaane intii kale waa la laayay fainahu isagu najaa waa badbaaday wa ataa bilkhabari warkiibuu wuxuu u keenay inta soo cararay ilaa rasuulilahi nebi moxamed sal ly slm fashaqa caleyhi nebiga arrinkaas xanuujisoo dhibtay raggii inay wada dhinteen wa araada wuxuu damca nebigu an yabcada ilayhim inuu ku saaro man duul yaktasu minhum kasoo goosta kasoo qisaasa wixii ay sameeyeen fabalaqahu waxaa soo gaaray annahum nimankii gaaladaha taxawaluu inay ka guureen min mansilihim guryahoodii facadala can dalika nebigu waa iska daya waa ka iisha markaas la hadday wadankii banneeyeen meeshii cidlaah baa ciidankaani ku dhacaya oo tegaya ghaswatu mu'tata dagaalkii mu'ta la dhihi jiray wey hadda xaggee ku taallaa mataqaanaa waa meel la yaqaan wey hadda waddamadan carabta mu'ta baa la yidhaha ghaswatu mu'tata waa ghaswa lagu magacaabay laakiin sariyay ahayd ilaa tan nebigu la socdaa ghaswo la yidhaahdaa nebiguna tan lama socon calayhi salatu wasalaam waa waa halka ciidan oo halka sariyo oo ghaswo lagu magacaabay ghasawaadka sariyooyinka sariya iyo ghaswa la kala isticmaalaa midaan iyadoo sariyaabaa ghaswo loo baxsho waxay ahayd dagaal weyn meeluu ka dhacay bay ahayd taas baa keentay meesha hadda ay ku taallana mu'ta waa qaryatun qurba kurdi fi lurdun urdun bay ku taallaa hadda meeshaas jahaza sala allahu calayh wasalam nebi ilaahay baa diyaariyey fii jamaada aluulaa bisha jamaadaluulaa la yidhaahdo jeyshan ciidan lilqisaasi inay ka soo goostaan miman dadkii qataluu dilay alxaaris binu cumayr alasdiya waxaa jiray nin nebigu meel u diray ergada lama laayo haddii dad cadow aatiin xataa erga isku didhaan ergada lama laayo nin baa nebigu meel u dira calayhi salaatu wasalaam dee ninkiibay markaa dileen markaasaa ciidan lagu saara ninkaa la dilay waa waa rasuulahu nebigu ko u diray ilaa amiiru busra ninkaasaa loo loo dira wa amara calayhim nebigu ciidanka wuxuu madax uga dhigay zayd binu xaarisa wa qaala lahum wuxuu yidhi nebigu in usiiba haddii la asiiba ninkan ciidanka u dhiibay hogaamiyaha ah falamiiru waxaa bedelayo m ciidanka hogaaminaya amiirka ah jacfar binu abi aalib waa sayd cali walaalkii fain usiiba jacfarna haddii la dilo fa cabdullaahi binu rawaaxa hogaaminaya saddex hogaamiyo magacaabo saasaa iskugu xigtaa wa kaana ciddat ljeish ciidanka ay hogaaminayaanna alaaatu aalaaf saddex kun bay ahaa ciidanku fasaaruu way socdeen wa shayacahum nebiguna waa sagootiyey sal ly slam wa kaana waxaa ahaa fii maa wasaahum bihi waxyaalahu nebigu u dardaarmay waxaa ka mid ahaa hadalladan soo socda baa dardaarankii ka mid ahaa dardaaran baa jiray dardaarankaasoo cajo badan dardaarankiina waa kan halkan baa laga sheegayaa matnigaa inoo qori doona dardaaranka laakiin nebigu wuxuu magacaabay hogaamiyaasha ciidanka oo hogaaminaya hal nin oo nebigu meel u diray oo ergey ah oo la dilay ma jirin ilaa ninkaa mooyaane saxaabigaas magaciisa qabso halka nin oo la dilay inta nebigu fariin usii dhiibay waa halkaa nin marka waxaa la yidhi markau nabigu lahaa haddii hebel wax ku dhacaan meesha waxaa fadhiya nin yahuudiya hebel haddii wax ku dhacaan hebel baa qabanaya hoggaanka haddii kale hebel ninka yahuudigaa wuxuu yidhi abalqaasimow haddaad nebi tahay raggaa tirisoo dhan waa le'an doonaa saddexduba waa dhimanaya maxaa yeelay ambiyadii reer bani israa'iil mid ka mid ah hadduu nin meel u dhiibo oo yidhaahda hebel hadduu dhinto hebel baa ku xiga hebel waa dhiman jir boqol nin hadduu tiriyo xataa boqolku waa dhimanaya saddex nin baa tirisay waa dhiman doonaan buu markaasuu wuxuu yidhi zaydow ciidanka sooma wadatid haddeerba nebiga la dardaaran dardaarankaada ka qaado kuma soo noqon doontid arrintaa markay dhacday saddexdii nin ciidankay ku jiraan ciidankii waa dhaqaaqay hoggaanka loo dhuftay dardaaran baa nebigu siiyey wuxuu yidhi uqzuu duula bismi illaahi ilaahay magaciisa ku socda faqaatiluu la dagaalama caduwallaahi ilaahay cadowgiisa iyo wacaduwakum idinka cadowgiina oo bishaami degan wasatajiduuna fiihaa halkaas dadka degan waxaa ka heli doontaan rijaalan rag fi sawaamici meelaha sawmacooyinkaadoo ay wax ku caabudaan ku jira kiniisadaha iyo waxaas kuwaasoo muctasiliina dadka ka baxay falaa tatacaraduu lahum ha u banbixinina ha taabanina wadaadadooda halaynina walaa taqtuluu imra'atan haweenay ha dilinina dardaaranka cajo badanoo dagaaladoo dhan u yaalla weeye markii jihaad la gelayo walaa saqiiran ilmo yar ha dilinina walaa basiiran basiir yaa u taqaana qof wax arkaya soo maa cagsigeed baa hadda looga jeedaa walaa basiiran mid indhala ha dilinina weeye waaye ama basiir mid kabiir oo shayb ah oo meel iska yuruura ha dilinina faaniyan dhammaaday walaa taqdacuu shajaran geed ha goynina walaa tahdimu binaan dhismana ha burburinina qawaaniinka dagaalka qodobada nidaamka la isticmaalayo weeyaan waxyaa la iska ilaalinayo walam yazaaluu kamay zuulin saa'iriina ciidanka inay soconayaan xataa wasalo ilaahay ka gaareen mu'tata waa meesha mu'ta waa xaggee waa maqtal xaaris bin cumayr ninka xaaris bin cumayr ahaa ergeygii la dilay meeshii lagu dilay weeye wahunaaka halkaasay wajadu ruuma reer ruum ka heleen qad jamacuu lahum iyagoo u soo ururiyey jamcan cadiiman ciidan tiradii ka batay ayaa nimankaasi meesha keenay laba boqol oo kun oo ciidan ah oo reer ruum iyo xulafadoodii ah baa meesha yimid saxaabaduna waa saddex kun minhum waxaa ka mid ah oo cadiiman oo minhum ka mida reer ruum iyo wa min alcarabi carabta almutanasirati gacanta siinaysay reer ruum gaalada waxay ahayn dowladda ugu xooga badan ma warkaas ruum iyo furus fatafaawada rijaaluljeyshi ciidankii muslimiinta raggoodii baa wada hadlay fii maa yafcaluuna waxay samaynayaan war maxaan samaynaa waxaan tiradii ka bato ina hortaagan waa u jeednaaye maxay ka wada hadlayaan ayursiluuna lirasuulilahi nebi maxamed inay fariin u diraan sal l slam yadlubuuna minhu xaalay ka dalbayaan nebiga madadan gurmad nebigii fariin aan u dirsanno ciidan nala soo gaar aan dhahan am yaqdamuuna cala alxarbi dagaalka inay fooda ku diiraan maxaan samaynaa labadaas midaan qaadan rag baan nahay faqaala cabdullaahi binu rawaaxa wuxuu yidhi yaa qowmi tolow wallaahi ina aladii midka takrahuuna aad nacaysaan huwa isagu ma akhrajtum lahu kaa u soo baxdeen wey waxaa hadda ka dabagurtooynaysaan waa kaan raadinaynay waa shahiidnimo iyo jihaad haye kharajtum waa soo baxdeen tadlubuuna shahaadata shahiidnimo idinkoo dalbaya wa naxnu anagu sideeda haddaan muslimiin ahay maa nuqaatilu naas dadka kulama dagaalamano bicadadin tiro walaa biquwatin awood walaa bikaratin tiro badnaan maa nuqaatiluhum kulama dagaalanno ilaa bi haada diini diinkan mooye aladii diinkaasoo akramana allahu tacala ilahay nagu karaamaya bihi diinka diintaasaan kula dagaalanay tira badni gaaladu naga badan naga hub badan naga xoog badan naga muuqaal badan mar kasta muslimiintaa ka yar diintaa unbaa anagu ku dheganna fa inamaa hiya ixda alxusnayeyn iyadu laba wanaagsan midood baa anagu sugaynaa ima duhuur inaan guulaysano wa ima shahaada inaan dhimanno shahiidnimo ah waa shahiidnimo xaqa wey faqaala naas waxay dhaheen sadaqa wallaahi run buu sheegay ibnu rawaaxa waa runtii maxaan nabigu dhahayna ciida noo soo dir waxaan rabnay baa meesha yaalle wa madow way tageen lilqitaali dagaalkiiba u dhaqaaqeen falaqow waxay la kulmeen haadihi ljumuuca jamacyadaas almutakaasira tirada ka badatay faqaatala zayd binu xaarisa oo ciidanka markii u horreysay loo dhiibay baa dagaalamay ciidankii dagaalgeliyey xata sushida ilaa laga shahiid yeela waa dhinta faakhada raayata calankii waxaa qaaday calan baa ciidanka lagu dagaalgeliya waxaa jira wax la yidhahdo talis ama saldhig ama calaamad afgarad ah waxaa qaaday jacfar bin abi aalib waa ninkii nebigu yidhi haddii ninkaa dhintay ninkaasaa ku xiga walxalwa yaquulu uu leeyahay jacfar yaa xabada yaa xabada aljannatu wakhtiraabuha طayibatun wabaaridun sharaabuha waruumu ruumun qadana cadaabuha kaafiratun baciidatun ansaabuha calaya id laaqaytuha diraabuha wuxuu yidhi yaa xabada yaa qowmi xabada xaba waxaa wanaagsanaaday da xabada waxaa wanaagsanaaday kaas baa wanaagsanaaday oo kee ah aljanna jannaa wanaagsanaatay iyo waqti raabaha dhowaansheeda alla jannadu wanaagsana u dhowaa ilaa goorhor buu dhiman doona isaga laftiisa dad baa saxaabada ka mid a jannada usoo udha iyagoo dagaalka ku jira sidii dagaalka uxudoo kale dayibatun jannadu waa mid wanaagsan wa baaridun sharaabuha sharaabkeeduna waa mid macaan oo qabow waruumu ruum reer ruumna waa un reer ruum qadana cadaabuha cadaabkeedii baa dhowaaday iyo baabi'intoodu kaafiratun waa mid gaalowday baciidatun ansaabuha nasabkeeduna waa naga fogyahy gaalo naga fog ajnabiya wey inkaar ku dhacday calaya dusheeda waxaa ah buu yidhi id laaqaytuhaa haddaan la kulma reer ruum diraabaha garaaciddeeda inaan garaacana waa ay ballan buu yidhi kelimaadka maaragtay gabaygaayoo marka dagaalka lagu jiro la sheego qolada kale niyad jabid ku ridaysaa geesinimada la muujiyo loogu faano oo la maqashiiyo dadka luqada garanaya walam yazal kama zuulin yuqaatilu inuu dagaalamayo jacfar xata sushida laga shahiid yeelay isna waa dhintay radia allahu canhu faakhada raayata calanka waxaa qaaday ninkii u dembeeyey cabdullaahi binu rawaaxa waa ninkii gabayaagii nebiga isagu fataqadama waa hormar uma taradada bacdo taradud xoogaabuu taradudaa ku dhacay xoogaa sidii ragga hore horey kama gelin xoogaa uu marna hore lugta u qaaday marna gadaal waay faqaala wuxuu yidhi yukhaadibu nafsahu naftiisiba marka arkay inay meel ku wado markaasuu naftii iska ceshi naftiisiba la hadlo cabdullaahi bnu rawaaxa dee waa wkacbu xasano kada bnu rawaaxa soo ma waa cabdullaahi bnu rawaaxa waa geesigii weynaa weeye gabyaaga ahaa oo saxaabada nebiga calayh salatu slam raggii waaweynaa ahaa weliba mataqaanaa ninka la yidhaahdo ninka ka horeeya jacfar markuu arkay in la hayo buu wuxuu sameeyey farasku isagu watay buu faylaha jara hadday aadan farasku kuu ordayo waa cararaysaa waa baqaysaa moogta faraskiibuu faysha jira qofkii u horreeyo faraska faysha gooyey islaamka dagaalka dhexdiisa si aan loo cararin buu ahaa gacanta midig buu calanka ku qabsaday saa gacantii baa laga toogtay soo bidixdoo ku qabtay soo ayana waa la gooyey soo labada cududood buu ku qabtay saa nin reer ruuma baa ku dhuftay sidaasuu ku dhinto soddon iyo saddex sanuu jira labadii gacnoodoo la gooyey ilaahay wuxuu ugu bedelay laba garab oo jannada dhexdeeda duulo sida xadiis ku soo arooray dabaraanigu uu warinayo ya laba sannoodoo weliba mid xasan yahay halkaa laaftiisa ah iyo labada garab inta u dhaxaysa waxaa laga helay tisciina jiraaxa sagaashan dhaawac ilaa isagaa la fiirsanayaa hoggaankii ah moogta seef iyo waran iyo murjin wax lagu wada dhuftay sagaashan dhaawac baa laga helay cabdullaahi ibnu rawaaxaa la wareegay markuu la wareegay cabdullaahi ibnu rawaaxa marka isaga laftiisu waa gabyaa weyn nin agtiisa la maro maaha marka cabdullaahi ibnu rawaaxa gabayo dhaar dheer oo wuxuu leeyahay macaanoo cajo badan oo gaalada kula dagaalamay wuxuu yidhi markuu arkay naftiisa oo xoogaa taradud ku jiro aqsamtu waa dhaartay yaa nafsu naf yahay latanzilinnahu degteen oo degteen gasheen daayicatan xaalay tahay mid daayica oo adeecaysa dagaalka gasheen ow laa laada iska daayey qaws iska geliyey oo amase latuk rahinna yaa adoo dhibsanaya gasheen in ajlaba annaas dadku hadday qayliyaan ajlaba maxaa loo isticmaalaa hadday dadku soo ururaan oo washaddu rannata dhawaaqa badiyaan oo qayliyaan anuu markaa meesha isku tuuro maalli iima ahaanin maalli maxaa lahayntaydo araaka aan kuugu jeedaa tagrihiina xaalaa nacaysa aljannata jannada ilaahay maxaan kuugu jeedaa kuu arkaya adoo jannada nacaya naf yahay qad daala maa wax tiro badan baa kunta ahayd mudma'inata mid xasiloon oo nabada hal anti ma waxaa tahay hal anti ma tihid ilaa nudfatun candhuuf yar oo fii shannatin qalfoof shan- macnaha sibraarka iyo qarbadka iyo waxa naftu waa wax yaroo biya waa naf wax yaroo dee qalfoofkan ku dhex jira intaa unbaa adiguba tahay naftiisibuu la hadlay uma اqtaxama wuxuu la jiiray la galay bifarasihi faraskiisii almacmacata mataqaanaa dagaalka macmacadaa dhanka meesha ka dhamaatay dagaalkaa madaxa ku dira walam yazal kama zuulin yuqaatilu inuu dagaalamayo macmaca waa carabi inuu dagaalamayo radi allah anhu xata sushid isagiina waa dhintay saddexdii nebigu sheegay waa dhintay fahama bacdulmuslimiina waxay damceen birujuuci inay u noqdaan ilaal waraa'i gadaal dagaal ka baxan saddex hogaamiya hadday dhimato ciidanku waa isbedelaya inay dib u baxaan bay baceen faqaala lahum cuqbat bna caamir baa wuxuu yidhi yaa qowm waryaaya ciidanow yuqtalulinsaanu insaan ma la dilayaa muqbi- yuqtalulinsaanu insaanka in la dilo muqbilan xaalu yahay mid gaalada u jeeda baa khayrun ka khayr badan min an yuqtala in la dilo mudbiran isagoo dabada duway adoo xagga u jeeda inay dhimataa la qaataa adoo xagga u jeeda intaa dhiman lahay ahlunaar yaada noqon fataraajacuu way soo noqdeen muslimiintii diintay fahansan yihiin waitafaquu waxay isku waafaqeen calaa ta'miiri shahmi geesigii in hoggaanka loo dhiibo albasili halyeyga ahaa khaalid bin welid soo majeestaha saddexdii ninoo nebigu magacaabay dee waa dhinteen dee marka mayaa la iska joogayaa nin baa la yidhi war ninkan ilaa waxa weeyaan aan u dhibno hawsha wa bihimmatihi khaalid himmadiisa sare iyo wa mahaaratihi xirfad xirfaddiisa xariifnimadiisa alxarbiyati dagaalka saddexda nin adduunka ugu wuxuu ahaa khibradda badan dagaalka la yidhi khibradda uu dagaalka u leeyahay bowxama haada aljeish ciidankan wuxuu ka badbaashay min adayac hog ciidankan wuxuu ka badbaashay inay dayacmaan markii saa loogu dhiibay hoggaanka ciidankii wuu samata bixiyey id maa tafcalu maxay ka tari kadhaa alaaatu aalaafin saddex kun oo nini bimaati wahamsiina alfan boqol iyo konton kun oo ciidana boqol iyo konton kun ma ahayn laba boqol oo kun ba halkan waa laba boqol boqol iyo kontonka waa laga xoog badan yahay laba boqol oo gaal iyo saddex kun maxay saddex kun ka qaban kadhaa intee jeer isku soo laamayaan fainahu lama akhada raayata markuu qaaday calanka qaatala wou dagaalamay yowmahu maalintiisa qitaalan shadiidan dagaal daranba horta dagaalamay wa fii qadihi biri soo socotayna khaalafa wuxuu isdabamariyey oo kala weydaarshay tartiib alcaskar ciidanka tartiibtiisagoo kala bedelay muxuu sameeyey fajacala saaqata ciidankii u dambeeyey wuxuu keenay muqadamatan caaradku ka soo dhigay walmuqdamata caaradkiina saaqatan buu ka dhigay gadaalkuwa jooga walmaymanata midigta kuwii ka dagaalamaya maysaratan bidixdu geey walmaysarata bidixda kuwii ka dagaalamayana maymano geey midigtu geey waa kala bedelay talis iyo nidaamkii o dhan dadku waxay moodayaan haddeer xoogaa la bartay inay waxaan yihiin saxaabada iyo say wax u yaqaaneen wax gaari kara ma leh fadanna ruum reer ruum waxay u maleeyeen ana almadada gurmad jaa inuu u yimid lilmuslimiina ilaa shalay cid calaamadihii u muuqanaya maanta ma muuqdaan ciidan kale xagga lagu bedelay kuwaana kuwaa lagu bedelay meel kasta wixii waxaan ahayn baa hortaagan say waxay dhaheen nimanka gurmadyaa u yimid kuwii horena meesha ku jiraan waxaana waa wax yimid markaasaa faruucduu la argagax geliyey gaaladii uma akhada khaalid wuxuu qaatay akhada- akhada khaalidun aljeish ciidankii buu la soo baxa wasaara wuxuu gudagalay yarjicu ilaal waraa gadaal gadaal inuu noqonayo tartiib xatan xaaza ilaa u soo dulmay ilaa mu'ta meesha la yidhaahdo uma makaha halkaasu ku nagaaday yunaawishu isagoo tuuriyeynaya alacdaa cadowga sabcata ayaami gadaalba in yar inta u baxay buu tuuriyeyn ka dhigay dagaalkii toddoba beri gaaladiina waa baqeenoo waxay isleeyihiin wax badan baa u yimid uma taxaajaza alfariqaani labadii fariiq way kala hakadeen gaaladii muslimiinta lianna alkufaara gaaladu dannuu waxay u maleeyeen ana alamdaada gurmadyada tatawaalaa inay isdaba joog ugu imaanayso lilmuslimiina kaasay joojiyeen dagaalkii wakhaafuu waxay ka baqeen an yujaruuhum an yajuruuhum inay u jiidaan ilaa wasdi saxaaraa ban bannaanka lama degaanka ah dhexdiis ciidanka haddii bannaan loo saaro laga saaro meeshuu ku gabanayay waa u dhammaanaysaa soo maa xayu meeloo laa yumkinuhum aysan u suuroobin atakhalusu inay fakadaan wabidaalika sidaa darteed baa in qadaca alqitaalu dagaalka ku- ku joogsan khibraddaasna khaalid bin weliid baa keenay waqad naca nabiyu s- waqad nac- waqad naca nabiyu sal ll sl nebi ilaahi waa ka geyrin warramay zaydan iyo wajacfaran iyo wabna rawaaxat saddexdii hogaamiyey nebigu wuxuu uga geyri warramay linnaasi dadkii qabla an yaatiyahum intuusan u imaan khabaruhum warkoodii ciidankii intaan cidi ka imaan xag rabbi baa looga sheegay kaasuu nebigu dadka u sheegay wuxuu yidhi zaydna waa dhintay jacfarna waa dhintay ninka la yidhi cabdullahi bin rawaaxna waa dhintay faqaala wuxuu yidhi nebigu akhada raayata calankii hogaanka waxaa qabtay zaydu fa usiiba waa la dil uma akhadaha jacfar baa qaad fa usiiba waa la asiib uma akhadaha ibnu rawaaxa qaad fa usiiba waa la dil wa kaanat caynaa rasuulilahi sal ly slm nebiga moxamed labadiisa indhoodna waxay ahaayeen tadrifaani kuwa ilmaynayo shumaya uma qaala wuxuu yidhi nebigu xataa akhada raayat ilaa uu calankii ka qabtay markii dambe sayfun min suyuuf illah waa khaalid bin weliid meesha looga baxshay sayfullahi almasluul seef ilaahay seefihiisa ka mid ah xataa fataxa allaahu calayh ilaa ilaahay u furay ilaa ilaahay u furay wa jaa'ahu rajulun nin baa u yimid nebiga wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow calayka asalaatu wassalaam ilaahay rasuulkiisiiyow ina nisaa'a jacfar jacfar dadkiisii iyo dumarkiisii xaafaddu ka dhintay yub- yabkiina waa oyaya ilaa waa ninka hogaanka la dilay u horreeyey fa amarahu nebigu wuxuu amray ninkii an yanhaahunna inuu ka soo reebo waxaa dhahaa orda u tago oo yaysan qaylin jacfar dhimay fadahaba rajulu ninkii waa tegay uma ataa wuu soo noqdo faqaala wuxuu yidhi qad nahaytuhunna waa ka soo nahiyey falam yudicna may adec- may adeecin igamay aqbalin faamarahu waa amre mar labaad fadahaba aaniyan mar labaad buu ku noqday uma jaaa waa yimi faqaala wuxuu yidhi wallaahi laqad qalabnanaa waaba naga qaalib noqdeen waa ka sii dareen faqaala nebi wuxuu sal ly slm uxuu hoobi fii afwaahinna afafkooda aturaaba ciid ciid saa ugu sayri anaa waxa weeyaan sabir siiya waxa weeyaan waa inay qaataan ilaahay qadartiisa oo qofku markau dhinto ilmada indhaha loo la ogolyaha laakiin qaylada iyo hoog iyo halaag iyo waxaa in loo yeerto lama ogola walaama aqbala aljeyshu ciidankii markuu soo qaabilay ila almadiina qaabalahum lmuslimuuna muslimiintii baa ka hor yimid yaquuluuna lahum xaalay muslimiintu ku dhahayaan ciidanka soo galay yaa furaar kuwii soo cararayo faqaala sal s nebi wuxuu yidhi bal iska badhaa inay kuwa soo carayiin hum iyagu alkuraar waa kuwa rogaal celin badan saddexdaa kun baa la arki lahaa haddaan ilaahay khaalid usoo saarin hadhihinina dana almuqiimuuna kuwii iska nagaa waxay moodeen bilmadiinati ku nagaa ana inxiyaaza khaalid khaalid dumankiisa biljeyshi ciidanka uu gadaal ula soo baxo oo usoo dulmay haziima inay tahay jabitaan walaakina rasuulahi nebi maxamed sal ly slam araahum wuxuu u aragsiiyey ana daalika arrinkaas min makaayidilxarbi dagaalka dhagartiisa inay ka mid tahay haddaa aragtid waxaan wax kaa tira badan inay yihiin inaada ku baabi'in meesha qaab xeeladaysan adaan lagu cayrsan inaad meesha uga baxdo dhagarta dagaalka iyo waxay ka mid tahay xeelad baa la yidhahda xeelad dagaal bay yahan soomaaliduna xeelad weeye wa athnaa calaa khaalid nebi khaalid weliba wuxuu ku ammaanay calaa mahaarati aqoontiis mahaaradiis xirfadiis sariixa wfii jumaad alaakhira jumaad alaakhirkii labaad balaqahu sal l sl nebig waxaa soo gaaray ana jamcan koox oo min qudaaca yatajamacuuna inay soo uruursanayaan fii diyaarihim wara'a waadi lqura liyuqiiruu inay me- weeraraan cala almadiina gaaladu madiina necabah madiinay rabaan inay weeraraan faarsala lahum nebigu wuxuu usoo diray camr binu caas fii alaai miati rajulin xaala wata saddex boqol oo nin oo min saraati lmuhaajiriin muhaajiriin kuwooda ahlu sharafka ahaada iyo walansaari saraadka madaxda iyo shariifka iyo sakhiga kuwa qofka mur'ada leh kulli waa la yidhahdaa uma amadahu nebigu wuxuu ku xoojiyey ciidankaas biabi cubayda binu ljaraax fii maatayni xaal uu ahaaday laba boqol dhexdood oo min almuhaajiriina walansaari ka daba tag baa layii ciidanka waa batay shan boqol oo nin soo majeesayaal baa layahay fiihim raaxa ku jira ciidanka dagaalamaya abubakar iyo wa cumar ma hayna iska harayaan madax baana meel baan fadhinaynaa fallaxiquu camran camar bay haleeleen raggaani dambe qabla an yasila ila alqowmi gaaladii intuusan gaarin waqad araada rijaalun rag waxay damceen oo min aljeyshi ah iiqaada naarin dab inay shitaan fa manacahum camar baa u diiday hogaamiyihii baa yidhi dab nooma shidi ka dhaan wax daba ma shidi ka dhaan fa ankara calayhi waxaa ku inkiray cumar binu khadaab war maxaa u diidaysaa dabka inay dadku shitaan faqaala abu bakr wuxuu yidhi inamaa bacaahu rasul lah sal sl ninkaa nebi maxamed baa diray calaynaa dusheenno madaxeenoo ka dhigay ra'iisan xaal yahay madax Li- waa limacrifati aqoontiisa camar uu yaqaan nin laga yaabay bu ahaa bilxarbi dagaalka agtara mina in naga badan cumar adiga iyo anigaba dagaalka waa naga badiyaae ninkaa nebigu usoo dhiibay ciidankee wixii uu yidhaahdo u daah u daa wuxuu yidhaahdo camar bin cas baa la dhaha cabdullaahi bin camr abihi weeye falaa tacsi ha caasiin cumarow ninkaan ha ka hor imaanin famtathala cumarna waa fartoomay haye bay amar waa waayahay wey waa adeecay wey walamaa xalluu markay degeen saxaabadu bisaaxati lqowmi qolada du- duleedkooda sabadooda saba mataqaan sabo fagaagga hoo xamaluu calayhim waa isku xambaareen falam yakun mausan ahan agaru wax ka badan min saacatin hal saac xataa tafaraqa alacdaaw cadow ilaahu ka kala yaacay munhazimiin xaalay jabeen fajamacuu saxaabadu waxay soo urursadeen khanaa'imahum wa araaduu waxay dooneen itibaaca itbaaca aharihim inay raadkooda sii cayrsadaan bay damceen famanacahum qaa'iduhum camar baa tana diiday qof aa cayrsan ka dhaan ma jirho buu yidhi uma rajacuu ila lmadiinati bay ciidanka usoo noqdeen daafiriin iyagoo soo guulaysay wa baynamaa hum fi dariiqi iyagoo waddada maraya adrakad waxaa ku dhacday camar binu caaski ciidanka watay janaabatun qubays buu u baahday janaabo fii leylatin baaridatin habeen aad u qabow buu isku junubay falama asbaxa waagu markuu baryo qaala wuxuu yidhi in ikhtasaltu haddaan qubaysto halagtu nafta iga dhacayso qabow daran baa jira wallaahi wallaahuna yaquulu wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum gacnihiinna ha ku tuurinina ila tahlukati tahlukad salaadiina waa loo baahan yahay uma tayamam waa iska booraysay wasallaa waa tukaday weliba dadkii buu tujiyey uma amara bisayri ciidankii wuxuu yidhi dhaqaaqa xataa idaa wasaluu lmadiina markay gaareen qaama rasul lah sal l sl nabi ilaahay baa kacay yasalu isagoo weydiinaya can ambaa'i safarihim safarkooda wararkiisii kamaa hiya caadatu weligeed ba nabiga caadadiisa waxayd ciidanku markuu soo galo inta u yimaado waraysan jir maxaa la kulanteen maxaa aragteen iska warrama markaa uu nebigu raggii waraystay fa akhbaruuhu waxay u sheegeen bimaa naqamuhu waxay ku qoonsadeen min camar bin caas hogaamiyaha yaga wixii ku qoonsadeen oo ah min nahyihim inuu u diiday min iqaadi naari iyadoo qabow daran jiro inay dab kulaalaan waadna u diiday koow dee haddii wax lagu karsan lahaaba wa nahyihim inuu u diido can itibaaci ilcadow cadowga intaa usoo marnay inaan dabagoyno cayrsannana waa noo diiday labo wa salaatihi tukashadiisana waa ku haysanaa junuban isagoo junuba inuu dadkii tujiyo waan qubaysan saddex fasalahu sal l sl nabig wuxuu weydiiyey isagii can dalik qofka la iskalama soo boodo war maxaa saddexdaa arrimood kaga jawaabaysaa faqaala wuxuu yidhi manactuhum anaa u diiday min iqaadi naari dab inay shidaan liallaa yaraal caduw cadowgu sousan u arag qilatahum yaridooda qofka dabka kulaalaya waa la arkayaa yaridooda saan loo arag oo fayadmaca cadowga oo damco fiihim dhexdooda damc ka galo cadowguna soo weeraro laakiin mugdigaa markaa ku jirin wax meeshaan ku jira dhul ilaahay ilaahay baa ag wax ku jira koow wanahaytum waxaan u diiday can itibaaci ilcadow cadowga inay daba ordaan liallaa yakuuna lahu- lahu saan cadowga ugu ahaan kamiinun mid qarsoonoo gabbanaya haddii loo gabbado hal nin baa dad baabi'in kara waa u diiday buu yidhi marka in la cayrsado badbaadada ciidanka weeye qaabka u hadlaan madaxda iyo saraakiisha soo mataqaan badbaadada ciidanka baan tanna loogu talagalay buu yidhi ciidanka inaysan cidna cayrsan labo wanahaytum anaa u diiday buu yidhi may wasallaytu junuban anoo junubaan tukaday buu yidhi laanna allaha yaquulu ilaahay baa yidhi walaa tulquu biaydiikum ila taaluka nebigu qur-aanka ku dul akhrin wain wain ana iqtasaltu wain iqtasaltu ana iqtasaltu haddaan qubaysan lahaana halagtu nafta iga dhici lahayd buu yidhi naftan in la badbaadiyo waa laga maarmaan fatabasama sal s nebigu ilaahay waa dhool bira qahqah nebigu ma qosli jirin waa dhool caddeey wa athnaa calaa camrin camarna wuxuu ku ammaanay khayran khayr nin wanaagsan baa tabayr wax garanaya oo cajab badan oo isagoo kale aan la heli karin oo heer sare ah sariyadaasaa kaa dhay maanta waa xamiil wadiso sariya waxaa la yidhahdaa wa fii rajab arsala sala allah alay sl nabi ilaahay baa diray abaa cubayda caamir binu jaraax fii alaaati miatin saddex boqol oo nin baa nebigu u dhiibay oo ninkan jannadaa lagu bishaarayay liqaswi qabiilati juhayna qabiilada ku duulbalay allatii taasoo taskunu deganayd saaxila albahri wazawada sala allah sl nabi ilaahi wuxuu sahay siiyey haada aljeysha ciidankan jiraaban oli oo min atamri qufad mataqaan ama weel jiraab ki- bahal yaroo haragahoo cunnada saas loogu rito fasaaro way socdeen xataa idaa wasaluu saaxila xeebta markay marayaan aqaamuu fiihi waa ku nagaadeen naxwa nisfi shahrin shan iyo toban beri qiyaasti yantadiruuna caduwa cadowga iyagoo sugaya waqad fanaa zaaduhum zaadkoodina waa dhammaaday ilaa ciidanku muddo badan hadduu meel ku maqnaado sahayadaa dhammaanaysa xataa akaluu ilaahay ka cuneen alkhabada abqaday ka cuneen wa huwa khabadku waraqu samur geedka samurka la yihahdo caleyntiisa wey yabulluuna xaali ku qoynay- qoynayaan bilmaai oo yakuluuna ay cunayaan ilaa an taqaraxad ilaa ay dildilaacday ashdaaquhum daamankoodii abqadan iyo caleynta qurac iyo waxaan daamankii baa dildilaacay ilaa cunadii dadka maahayn diinta waxaa loo soo maray arag aad tartiib u akhrisanaysa wa kaana fi lqowmi qoomka waxaa ku jira ciidankaas alkariim nin wanaagsan oo ibnulkariimi nin wanaagsan dhalay baa ragga ku jira ciidankaa qays binu cubaada muxuu idiin qoran qays binu sacd ma haysaan qays binu sacd binu cubaada nabadoonka weynaa baa dhalay dadkii maskaxda badnaa nin ka mid a dhalay isaguna waa nin laga yaabayba markaasuu fanaxara lahum wuxuu u gowracay alaaa juzuurin saddex geela fii kulli yowmin jazuur saddex maalmoodba maalinba hal u gowracay hashana ciidankaa laga dhex qaadaya soo soo uga qaadaya mataqaanaa wa fi lyowmi raabici maalinta afraad araada wuxuu damca an yarxara inuu mid afraad gowraco fanahaahu ra-iisuhu hogaamiyihii ciidankaa u diiday abu cubayda gowrici maysu yidhi neef kale lanna qaysan qays kaana wuxuu ahaa akhada mid soo qaatay tilkal jusur geelaas bidaynin dayn calaa abiih neefna sii geela aabbahay baa bixinaya lacagtee ciidankan u qalanayaah oo dadka kaga qaadaya geela saddex markuu saa ku qalay tii afraad baa ninka hogaamiyaha wuxuu yidhi ma jiro abu cubayd binu jaraax amiinu hadi lumma soo maa waa diiday waaba ku ooyi gaarna meeshaan waaya waay fakhaafa abu cubayda wuxuu ka baqay anlaa yafiya lahu abu cubayda ciidankood wuxuu ka baqay anlaa yafiya lahu abuuhu aabbihiis inuu u oofin waayo bimastadaana wuxuu ku duldaynsaday oo u bixin waayo faqaala qays wuxuu yidhi wuxuu la hadlaya abu cubayda ciidanka watay atara sacdan ma aabbahay Sacad- sacad baa u malaynaysaa yaqdi inuu gudayo duyuuna naasi dadka dayntooda qofkii dayn lagu leeyahay ba ka baxshaa oo wayudcima yaa uu quudiyo filmajaacati gaajada dadka ka quudiyo walaa yaqdi uusan bixin daynan dayn istadantuhu aan u daynsaday liqowmin qoom mujaahidiina fii sabiili lah ilahay waddadiisa ku taagan dadkooba quudiyaadoo daynta ka baxsha ama waxaa istiri saacad baa maanta bixin waayi doona ciidanka wax loo qaaday mujaahidiinta ah walamaa ya-isuu markay ka quusteen min liqaa'i caduwihim cadowgii la kulankiisa rajacuu ila lmadiina ciidanka waa iska soo noqdeen waa ciidankii cambarka uga soo baxaya badda bahalkii weynaa ma garanaysaan oo ay muddada dheer cunayeen oo idiin qorayaa waqtigaan ugu yaray waaye madiinaa la yimid faqaala qays binu sacad baa liabihi ku yidhi kuntu fi ljeyshi aabbe ciidankan ku jiray fajaacuu way baahdeen saa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi inxar dee u gowrac maxaa u gowraci weyde wey waa u gowracay isago ma dhihin moogta oo maxaa neef ugu qali weyde wey qaala wuxuu yidhi naxartu waa u gowracay qaala wuxuu yidhi uma jaacuu mar labaad bay baahdeen qaala wuxuu yidhi inxar maxaa mid labaad ugu gowraci weyde u gowrac qaala wuxuu yidhi naxartu waa u gowrac qaala wuxuu yidhi uma jaacuu mar saddexaad bay gaajoodeen qaala wuxuu yidhi inxar oo maa u qash qaala wuxuu yidhi naxartu waa u qal qaala wuxuu yidhi uma jaacuu mar afraad bay gaajoodeen qaala wuxuu yidhi inxar oo maa u qash qaala wuxuu yidhi nuhiitu waa la ii diiday marka afraad ninkii u diiday waa garanaysa hogaamiyihii ciidanka abi cubayda ya cubayd bnu jaraax wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab